soo dhoweynaynaa wasiir khadiijo maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga sidoo kale hore waxaa noola joogay ka sokow wasiirka warfaafinta mudane daahir maxamuud geelle sidoo kale wasiirka caafimaadka marwo fawziya winter nuur markana waxaan u yeeranayaa guddoomiyaha caqalka sare mudane cabdi xaashi howl ayaa u taallo waa degdegsan yahay marka saasaan ugu horumarinaynaa haddii alla idmo asaga iyo wasiirka caafimaadka fanaaniinta soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwii ina tusaayey goor walba halka aynu u dhaqaaqayno inoo sheegaayey weli waa nool yihiin dhallinyaro soomaaliyadoo badanina waa soo baxeen waxaan wasaaradda warfaafinta u soo jeedinayaa oon ku boorinayaa inay xoogga saaraan fanaaniinta soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed tusi kara jidka hal hees baan rabaa inaan soo qaado oo heestaasi maxay ahayd waxay odhan jirtay waan dagaalamaynaa ayaan la dagaalamaynaa cadowga ugu daran adduunka gaajaan la dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa ayaan la dagaalamaynaa cadowga ugu daran adduunka jahligaan la dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa ayaan la dagaalamaynaa cadowga ugu daran adduunka cudur baan la dagaalamaynaa waxay ahayd markaas dowladdii soomaaliyeed ee wakhtigaa jirtay taas iyadoo ka duulaysa arrimahaasoo dhan kaalin weyn bay ka qaadatay oo ay samaysay waxaana daba leeyahay waxa weeye waynu gaari karnaa meel kasta haddii aynu mid noqonno oo aynu iska dayno waxaan aad iyo aad u necebahay oon ka soo hor jeedaa qabiilkaan ka soo hor jeeda waa ka halkaa ina dhigay waa inaan ka baxana wasaaradda warfaafintu waxa weeye marka markay fanaaniintu waxaa soo dhigayeen iyaduna waxay ahayd tii baahinaysay ee gaadhsiinaysay soomaali oo dhan iyo adduunka dacalladiisaba kaalintii labadaa labadaa heedoodba markaa weli waa joogaan oo kolkaa waxay u baahan yihiinuun wada shaqayntii iyo awooddii lagu shaqaynayey inkastoon isleeyahay inkastoon isleeyahay malaha dhaqaalaheennu maanta sidaa fursaddaas ma siinayo laakiin waxa weeye mar haddii ay jirto kalsooni isku duubnaan rabitaan waa gaadhi karnaa waa samayn karnaa waxaan waxaan dadka soomaaliyeed oo dhan u soo jeedinayaa midnimo istacayl hal qoomiyad baynu nahay oo aan sina u kala duunayn marka waxaynu u baahan nahay inaynu intaynu intaa garanno aynu isku duubanno oo fikirkan haraaga ah ee taagan wakhtigii bini aadamku bilaabmay inaynu ka gudubno adduunkani qarnigani wuxuu marayaa waa qarnigii koob iyo labaatanaad halkuu taagan yahayna ee teknolojiyadu marayso waynu aragnaa waxay u baahannahay inaynu kolkaa fikirkaa halkaa maraya inaynu higsanno oo kayrkeen higsanno oo aynu gaadhno halka kayrkeenu higsanay maxay ahayd waxaan filayaa inay ahayd lixdan iyo siddeeddii markii dayaxa dad higsanayeen ay yidhaahdeen waan tagnay ya kolkaa waxa weeye haddee waxa weeye kuwa wakhtigaas waxaan filayaa abwaankii soomaaliyeed ilaahay ha u naxariistee cabdi maxamed amiin ayaa erayay adduunku waxa weeye dayaxuu higsanaya innaguna xaggaynu joognaa hees buu ka sameeyey markaasi waxa weeye waxaynu rabnaa inaynu sidaa u tallaabsanno ya sidaa inaynu u tallaabsanno dadkii nala gudboonaa dayixuu u guuree nin qabiil gargaarsaday meel la gaadhi maayo waa lixdan iyo siddeeddii ereygaa markuu leeyahay kolkaa waxa weeye walaalayaalow soomaaliyey hal hal baynu nahay qabiil meel inana geynayo wuu ina kala firdhinayaa wuu ina dilayaa kolka aynu istraatijiya ina midayn karta oo ina siinaysa awood kalsoonideennii aynu qabno aynu qabi jirnay kalsoonidii aynu qabi jirnay ee africa aynu ugu heesnay heestii halka gabadhii inoo sheegaysa ahayd inoo marisay halkii aynu taagnayn aynu ku noqonno oo aan higsanno hoggaankii afrikaan noqonnay mar kolkaa waxaa weeye maanta xaggaynu naallaa aan dib isu fiirinno aynu midnimadeennii soo ceshanno aynu hoggaankeenna taageerno sida fiican kolkuu inoo wado aynu ku taageerno kolka soomaaliya wasaaraddan warfaafinta waxaan leeyahay iyo fanaaniinta qaranka iyo fanaaniinta qaranka ha helaan waxay hawsha ku fulin lahaayeen ha helaan soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha guulaysato waan ka xumahay inaan idinla dhammaystirto ayay ahayd maanta arrintan oo aan wax badan dhegaysto oo aan fahmo istraatijiyada ay wasaaraddu inoo soo bandhigayso laakiin waan ka xumahay shir baan hadda leeyahay oo aan ku noqonaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin raallina iga ahaada
guddoomiyaha aqalka sare aad iyo aad u mahadsan yahay mudane cabdi xaashi sidoo kale wasiir fawziya nala joogta wasiirka caafimaadka fawziya abikar nuur iyada lafteeda howl ayaa u taallo oo meel kale u degdegaysa marka waxaan jeclaan lahaa iyadana inaan kusoo dhaweyno wasiirka warfaafinta uu noo soo laaban doonaa kusoo dhawow wasiir asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaat wasiirka warfaafinta guddoomiyaha waan laga dhaqaaqay wasiirka dhallinyarada wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xildhibaanada diblomaasiyiinta civil society-ga ajaanibta kale ee nala joogta meediyaha hubalada waa beri waa idin wada salaama assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan u soo istaaga keliya inaan idin salaamo una mahad celiyo wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo iyo howlwadeenada kale wasaaradda martiqaadkan ee nagu sharaftay inaan ka qayb galno inaan idinla aragno soo bandhigidda istaraatijiyada wacyigelinta oo aad iyo aad muhiim u ah waxaan leeyahay shir kalaan ku leeyahay magaalada marka waa ka xumahay inaan idinka cararo laakiin waa la socon doonaa wasiirkana aad iyo aadan saaxiibo u nahay waa la socdaa meelahay shaqada idiin maraysa iyo waa aad iyo aadan u daneeya wacyigelinta muhiimadeeda idinka hadli doono waxaan ku faraxsanahay cashi oo aad dadka oo kasoo shaqeeya wasaaradda oo waxyaalo badan iyo murtida ku bilaabay wacyigelintii ugu weyneed midnimada inaan la dagaalano jahalka cudurka iyo aqoon darida iyo qabiilka waxaan u malaynayaa inay yihiin tiirarka ugu weyn ee waxa aan rabna inaan aniga waxaa quseeya fawziya ee wasaaradda caafimaadka qayb aad iyo aad muhiim u ah oo aan wasiirka dhowr jeer kala fariistay waxyaaba badanna meel isla dhignay waa rabi lahaa inaan joogo maanta aan sii ogaado waxaan kusii faraxsanahay cabdiraxmaan iyo wasiir ku-xigeenka ay hoosta ka xariiqeen inay tahay wax baahi ka yimid iyo soo jeedin dadweynaha ka imaada sababtoo inaan ku shaqaynaa ma aha mar walba wasaarad ahaan afarta qofoo wasaaradda ugu koreysa inay go-aan gaarto shuruuc regulationka iyo wax walba ay sameeyaan baahida dadkii ay timid haddii aanan dhegaysan aanan ka tabaqaadin wax waxaan u malaynaya waxyaalo badan waxay u hormari waayeen mashruucyo badan waxay u hormari waayeen baahida ay dejinaysa afar qofoo ma aragtay ama ugu sarreysa mashruucay wadaan ama wasaaradaha marka waa ku faraxsanahay inaad ku salayseen baahi ka timid dadka waa baahina wada taabanaysa bulsho ahaan wakhtigan ti aan uga baahan badannahay ma jirto in laga hadlo nabadgelyada xagjirnimada ka hortaga cudurada ka hortaga jaahilnimada ka hortaga arrimaha bulshada oo runtii ay meel walba ka taabanayso marka aad iyo aadsanay waa inaan sii degdego aan tago waa u mahad celinaya wasiirka wasiir ku-xigeenka la taliyayaasha iyo agaasimaha waa idinla fariisan doona alla idmo shaqo wacanaa qabateen inta yareeda aad joogteen waana idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad iyo aad umahadsan tahay wasiirka caafimaadka marwo fawziyo abikar nuur markanna waxaan u yeerayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudan cabdiraxmaan yuusuf cumar cadaala si uu halkan noogu soo bandhigo istaraatiijiyadda aan ka hadlaynay oo munaasabadan aan u qabannay maanta marka waa presentation aan rabno ilaa labaatan soddon daqiiqo meelahaas oo ku kooban gebi ahaanna uu ka hadli doono haddii alla idmo waxay ku saabsan tahay istaraatiijiyadda raxmaan raxiim xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya mas-uuliyiinta ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada saaxiibada halkan jooga ee ka socda qaybaha kala duwan ee warbaahinta soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen ururada saxaafadda iyo maamulayaasha qaybaha warbaahinta iyo saxafiyiinta saaxiibada caalamiga ah ee ka kala socda ansom iyo amisom i s t jaamacadda carabta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha fikis iyo dadka kale halkan jooga hoblada qaranka ee waaberi dhammaantiin maalin wanaagsan waxaan idinku soo dhaweynaynaa mar kale munaasabadan qiimaha badan waxaan rabaa insha allah si kooban inaan idinkugu dul maro istaraatiijiyadda nuxurka ku dhex jira ayaan xooga saari doonaa insha allah iyo waxay xambaarsan tahay intaas ka hor waxyar waxaan rabaa inaan sheego xaggee istaraatiijiyaddaani ka timid sida la taabtay istaraatiijiyaddan wasaaraddu waxay ka shaqaynaysay muddo dhowr sannadood ah waxaa lagu dhisay daraasad laga sameeyey waxyaabaha ay dadka soomaaliyeed u baahan yihiin ee ahamiyadda u leh in laga wacyigeliyo daraasadaas ayaa waxaa ka soo baxay halbeegyo waaweyn oo ah meelaha ay tahay dadka soomaaliyeed inay u baahan yihiin waqti badan oo kala tag iyo dagaallo wejiyo badan ah kadib in ay ka helaan daaweyn dhanka wacyigelinta ah kadib farsamo yaqaanada wasaaraddu la tashiyo lala sameeya bulshada kadib waxaan isku dayna inaan qaabayno oo aan u bedelno dukumiinti qoran xogtii aan soo ururinay dukumentigii markaan soo dhammaystirnay marxalado kala duwan uu maray ugu dambayn golaha wasiirada jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ansixiyey oo meel mariyey bishii lasoo dhaafay sidaas daraaddeed sababta aan maantay ugu yeernay bulshada ee aan ugu soo bandhigno waxay tahay in mar kale aan idinla wadaagno fikradda aan idinka soo ururinay ee isku bedeshay dukumenti sharci ah si aad u aragtaan dhaqangelinteedana aad tala nooga siisaan iyo fikir noogalana qayb qaadataan insha allahu tacaala maxay hiigsanaysaa istaraatiijiyaddan qodobka koowaad ay hiigsanayso waa in la helo bulsho soomaaliyeed oo caafimaad qabta midaysan oo diyaarna u ah inay ka hor tagto lana dagaalanto fikirka iyo dhaqanka dawlad labadaas hiigsi oo waaweyn ayay ayay leedahay ujeeddooyinka ay u taagan tahay waa in lala dagaalamo fikirka xagjirka ah oo ay ugu horeyaan al-shabaab iyo kooxaha lamidka ah iyaga keliyana aan ku koobnayn ee ah wax kasta oo abuura xaalad xagjirnimo oo dadkeennu aysan u baahan ama maaragtay horumarkooda iyo mustaqbalkooda hor istaagaya waxaan kale oo qodobka kaleeto ujeedooyinka waaweyn ka mida in lagu dhiirigeliyo dhallinyarada soomaaliyeed inay ka qayb galaan horumarka dalka islamarkaana ay ka fogaadaan fikirada aan ku salaysnayn diinka islaamka iyo waxaakaleete aasaaska u ah wuxuu ahaa ummadda soomaaliyeed qodob kaleeto wuxuu yahay in lagu hago bulshada tubta toosan ee horumarka horumarka muxuu ahaa dalka wadaniyadda isxilqaanka iyo isqaadashada ereyadan dhammaantood waa ereyo koo kooban laakiin mid kastaa wuxuu ku salaysan yahay aragti laga soo ururiyo bulsho badan oo dad badani ay u baahan yihiin in markaas iyadoo mabda ah ay bulshada ku soo noqoto oo mabda ahaan looga doodo oo loo qaato in la abuuro jawi bulshada iyo dawladdu ay ku wada falgalaan si loo xoojiyo loo maaragtay abuuro oo ah waxyaabihii dadku ay muujiyeen in haddii dawladda iyo dadka aan naadi ku jirin ay adag tahay muxuu ahaa si ay u wada shaqeeyaan inay tahay qadiyad aad u adag marka in la abuuro jawi sahlaya in dadka iyo dawladdu ay is-aaminaan labada dhinacba in la hirgeliyo nidaam ku dhisan daahfurnaan iyo dawlad wanaag oo ah wax dadkeenna ay u baahan yihiin oo dad badan ay aaminsan yihiin inaysan xogtii u baahnaayeen helin inaan dowladnimada u daahfurnayn iyo s- in yacni dowladda laftirkeeda lagu riixo in ay hor timaado dadkeeda oo ay la hadasho oo xogta ay u baahan yihiin ay siiso si markaa qof kasta uu isagoo xog ku filan haysta uu muxuu ahaa go-aan u qaato Ee, arrin kale waxay tahay in la baro ciidamada soomaaliyeed kasbashada kalsoonida bulshada arrintaanina waa arrin kaleeto oo muhiima oo ah qadiyad yacni aad iyo aad muhiima oo dad badan lagu ogaaday inay muhiim tahay in askarta ciidamada qalabka sida lagu dhiirigeliyo in ay ogaadaan inay u taagan yihiin adeega muwaadinka soomaaliyeed sidaas daraaddeedna ay tahay shaqadoodu inay ku xiran tahay in ay kasbadaan qalbiga muwaadinka muxuu ahaa waddada socda arrin kaleeto muhiima oo lagu ogaaday daraasadda la sameeyey waxay tahay waxqabadka dowladda oo dad badani mararka qaarkood aysan aad u ogeyn taasina ay keento inay kalsooni darra dhacdo ama dadku ay aamini waayeen in dowladdu shaqadii loo baahnada ay hayso sidaas daraaddeed wacyigelintani waxay abuuraysaa jawi dowladdu ay ku awoodo in waxa ay qabanayso dadka ay tusiso waxaana ka horeeya in dowladdu ay u sheegto qorshaheeda maxay rabtaa inay qabato kadibna dadku markaa loo soo bandhiga waxqabadkii ayna awoodaan inay muxuu ahaa eh, dowladda ay muxuu ahaa ay kula xisaabtamaan Eh, arrimahaasi waa arrimaha eh, hiigsiga iyo ujeedooyinka iyo mabaadi'da waxaan isku daynay eh, mawduucyo inaan u jejebino eh, si mawduucyadaasi ay noqdaan halbeegyada ama ama ama maaragtay eh, meelaha laga duulayo ee ubicda maaragta u ah mawduucyada insha allahu tacaala sidaan ayay noqon doonaan waxaan rajaynayaa in dad badan ay arki ay arki doonaan eh, ka hortagga fikirka xagjirka sida aan aan ku bilowna wuxuu noqon doonaa mawduuca koowaad eh, waxaana mawduucaas uu lahaan doonaa muxuu ahaa eh, arrimaha aan aad u jeedaan culummada soomaaliyeed in la abaabulo dadka aqoon-yahanka in la isku keeno hogaamiyaasha dhallinyarada eh, ururada haweenka ee dhammaantood yacni dadkaasoo dhan intii la isku keeno ay awoodaan in dadka soomaaliyeed ay ka wada hadlaan muxuu yahay fikirka xagjirka ah maxaa keenay sideen u baahan nahay inaan uga fogaano marka ma aha annaga inaan dadka inta u keenno cilmi annaga aan kusoo rogayno maaha laakiin waxaan u abuuraynaa platformkii ama masraxii ama meesha ay ku wada hadli lahaayeen ee ay uga doodi lahaayeen muxuu ahaa ee danahooda iyo masaalixdooda Een, aaladaha la isticmaali doono ee, haddii ilaahay uu yidhaahdo noocyadan ayay noqon doonaan ama qaababka aan rabna inaan u gudbino fariimo warbaahineed oo isugu jira maqal iyo muuqaal iyo kuwa daabacan oo yaryar oo ku salaysan isla ra'iyada iyo talooyinka laga helay dadweynaha ayay ku salaysnaan doonaan iyagoo marka hab saxaafadaysan oo fudud oo qofka aan waqti badan ka qaadaynin loo dhigay ayaa la soo jeedin doonaa barnaamijyo iyo fariimo bulsho oo noocyo kala duwan ayaa iyagana la gudba eh, la soo bandhigi doonaa Eh, barnaamijyo maaragtay muujinaya fikradda xagjirnimada ah iyo sida ay halista ugu tahay mustaqbalkeenna iyo dalkeenna iyo ubadkeenna iyo diinteenna intaba ayaa iyagana muxuu ahaa lasoo bandhigi doonaa haddii ilaahay uu yidhaahdo la dagaalanka qabyaaladda eh, ayaa ah mawduuc halkan waa arkaysaan waa sawir gacmeed muxuu ahaa eh, artiste ka tirsan waa beri uu sameeyey oo ka hadlaya qabyaaladda iyo sida ay lugaha inooga hayso Eh, aad arkaysaan inay tahay eh, mas ku duuban qof isla markaana qofka laftirkiisa marka eh, gacantii ka cunaysa lugtayna way uga xiran tahay sidaas ayay ayay nagu tahay marka qabyaaladda iyadana insha allahu tacaala waxay noqon doontaa qayb weyn waana mid ka mid cudurrada ka soo baxay ra'yi ururintii ama daraasadii ama fikradihii dadweynaha laga helay arrinka waxqabadka eh, dowladda waan idin sheegnay oo ciwaanku sida uu yahay aan ahaan doonin keliya in dadka la yidhaahdo waxaana la qabtay waxaana la qabtay laakiin in yacni d- hay-ad kasta oo dawli ah iyo dadka ay u adeegto loo abuuro platform ay isku hor fadhiisan karaan kadibna ay ku wadaagi karaan wixii ay u qabteen insha allah si aanan waqti badan idinkaga dhumin ciwaanada un baan muxuu ahaa ee, xoogga saari doonaa arrimahan waa waa isku mid inta badan hababka loo gudbin doono ee saxaafadeed noocyo isku mid ah ayay ahaan doonaan waa soo dhoweynaynaa senator samsom Ee, cadaaladda oo ah mid ka mida tiirarka aan ogaanay inay dadka soomaaliyeed baahi badan u qabaan inay ogaadaan ee, muxuu ahaa nooca ay u shaqaysa cadaaladda dowladdu maxay cadaaladda ka qabanaysaa dadku cadaalad nooca ay u baahan yihiin bulshada dhexdeeda laftirkeeda ma isku cadaalad samaysaa ma ka jirtaa cadaaladdaas marka in la abuuro jawi looga wada hadlo nidaamka cadaaladeed ee dalka ka jira nooc kasta uu yahay ee, musuqa oo isaguna ah arrin kaleeto oo maaragtay aad iyo aad halis u ah oo nuucyo badan oo aad arkaysaan ay maaragtay muxuu ahaa guri hoostiis ku jiraan tana guriga ay saaraayeen hoostiisa musuq ku samaynayaan gurigiina uu dhexda ka gubanaya sabab la xiriirta musuq ay sameeyeen qadiyadda ku saabsan wadaniyadda iyo barashadeeda dad badan aan dhex galnay waxaa la ogaaday inaan isku fikrad laga haysan waxaa loola jeeda wadaniyadda meeshato inuusan jirin halbeeg laysku raacsan yahay yacni sidaas daraaddeedna inay muhiim tahay in yacni gaar ahaan jiilasha dambe ee dhallinyarada ah ee laga yaaba inay burburka kusoo aadeen inay u baahan yihiin waddanka iyo waxa uu u taagan yahay iyo micnaha wadaniyadda hadday dhaqan tahay iyo hadday diin tahay iyo hadday dan tahay intaba meesha ay uga jirto in dadka la baro dhiirigelinta isxilqaan oo ah adeeg weyn oo dadka soomaaliyeed ku dhiirigelinaya inay gacmahooda wax ku qabsadaan awoodeennana wax ku qabsadaan qof kastana inta aan la dirin isagu uu isdiro insha allah waa arrimaha loo loo isticmaali doono insha allah qodob kastaa wuxuu leeyahay nuuc loo soo muxuu ahaa loo soo bandhigi doono arrin kaleetoo muhiima waxay tahay dowladnimada markii la dhexgalay wadaniyadda iyo dowladnimada waa laba qadiyadood dowladnimada iyo sida ay u shaqaysa laftirkeeda ayaan ogaanay inay tahay arrin u baahan in faham badan laga helo laga wada hadlo sababtuna waxay tahay isku meel lagama joogo waxaa laga yaabaa markay isku yimaadaan iyo nin kusoo koray dowladdii toddobaatameyadii sideetameyadii jirtay iyo qof burburkii kusoo koray iyo qof labaatan qof oo labaatan dal oo kala duwan oo midba hab dowladeed leeyahay ka yimid markay isku yimaadaan oo aynan jirin wax ka dhexeeya way adagtaa siday wax u wada yeeshaan sidaas daraaddeed waa in la qeexaa oo la raadiyaa yacni in aan isla qaadanno oon isla fahamno dowladnimada iyo sida ay u shaqayso iyo nuuca ay ka kooban tahay midnimada iyadana waa laga hadlay faahfaahin badan oo baahna kor waa laga sheegaa laakiin maxaa ku hoos jira qofka soomaaligaa haddii midnimo la waayo maxaa iga hallaabaya aniga muwaadin ahaan haddii midnimo jirtana maxaan helayaa waa inaan su'aalahaas isaga jawaabnaa oo dadka soomaaliyeed markaa ay dhexdooda ka wada hadlaan oo la yidhaahdo midnimadu waa maqalnaa inay muhiim tahay laakiin maxay muhiim u tahay haddaan weyno maxaa nooga halaabayoon ku weynaynaa marka dood sidaasa insha allahu tacaala in la abuuro adeegyada bulshada oo caafimaadku ugu horeeyo oo ah aysan ahayn yani aan rabno inaan bedelino ama isku dayno inaan bedelno dhaqanka ah in la sugo in dad kale nagu wacyigeliyaan oo ay tahay in dadka soomaaliyeed iyaga ay isku wacyigeliyaan aanan ku barbaarnay sidii guddoomiye cabdi xaash uu ka hadlayay suugaanteenna iyo dhaqankeenna iyo wax soo saarkeennaba ku jirta waqti waqti dheer ka hor qadiyaddan danaysiga gaarka ah ku saabsan waa qadiyad iyadana ka timid fikrado badan oo dadka dhexgala laga ogaaday sababtuna waxay tahay in marar badan ay isku qaldan yihiin danta guud iyo danta gaarka ah aan kama hadlayno qof kasta oo nool dan gaara ayuu leeyahay laakiin sidee loo kala ilaaliyaa danta guud iyo danta gaarka ah siday tahay inaan u kala ilaalino mararka qaarkoodse marka dan gaar ah lagu xiro danta guud oo qofku siduu dantiisa gaarkaa u helo uu hor istaago danta guud maxay tahay cawaaqibkeedu dadkeennu siday u kala fahmi karaan danta gaarka ah iyo danta guud haddaad dan guud hayso sidee dantaada gaarkaa u qabsanaysaa yacni su'aalo badan ayaa jira oo u baahan in laga doodo oo dadku muxuu ahaa ay ka wada hadlaan wax soo saarka oo maaragta aad ogtihiin isagan ahamiyadda inoo leeyahay faahfaahin badan uma baahna in dadka lagu dhiirigeliyo oo aan ahayn keliya in muxuu ahaa si aan la taaban karin ee si la taaban karo oo cilmi ah loo sheego dadka magaalada afgooye maxaa ku jira oo laga soo saaran karaa shidaal inaan leenahaana loo sheegay intuu la eg yahay macdanta nuucyadeedu waa maxay haddaan soo saaranno maxay noo tarayaan haddaanan soo saaran maxaa dhib nooga imaan kara marka si cilmi ah oo maaragtay aan ahayn keliya inaan dadka annaga wax u sheegne in dadka laftirkooda lagala doodo qofku hadduu yidhaahdo aniga waxaan aaminsanahay inaanan u baahnayn inaan wax soo saaranno fursad in la siiyo uu ku hadlo oo laga dhegaysto layidhaha maxaad u leedahay sidaas kadibna lagu qanciyo oo la isku dayo in fikirkiisa muxuu ahaa wax laga bedelo waxbarashada iyadana aad wada ogtihiin ahmiyadda ay noo leedahay dib u heshiisiinta iyo iyo isqaadashada fikraddaana oo iyadana ah fikrad aad iyo aad muhiim u ah laba qodob oo isku dhex jira laba erey oo sababtaan uga dhignay ayaan keliya rabaa inaan sheego dabcan isqaadashada iyo dib u heshiisiinta kee weyn iyo siday isku dhex gelayaan waa arrin kaleeto dadka soomaaliyeed ereyga dib u heshiisiin waa ku batay wakti badan ayuu soo socday laakiin fikrad maaragtay muddo badan soo socotay barnaamijyana aan u bedelna dood wasiirkeena uu hogaaminayana ka dhalataa jirto ku saabsanayd ereyga isqaadasho oo ah macnaheedu tahay ma wada noolaan karnaa aan kala duunaano gobollaha la kala ahaado muxuu ahaa deegaanaha la kala ahaado laakiin ma isku fahmi karnaa inaan wada noolaano oo aan isaqbalno oo aan ogaado qof laga tegi karaa inuusan jirin qof kasta inuu muhiim yahay deegaan kasta inuu muhiim yahay oo dadka soomaaliyeed markaas loo abuuro laga daaweeyo cuqdadaa inay dadka qaar aaminaan in dad kale ay waxooda qaadanayaan ama inay marti yihiin oo ayna iyagu wax ku lahayn marka dib u heshiisiintuna qadiyadaas ayay ayay muxuu ahaa qayb ka tahay laakiin waa waa muuqaal ka weyn oo ah is-aqbalaadda inay dhacda innagoo wax kasta ka simanna inaan isqaadan weyno ummado wax kasta ku kala duwanna inay wada nool yihiin oo aan naga fogeyn doodaas marka inaan abuurnoon dhahno waay wax kasta haddaan ka mid haysannahay aan u awoodi weyna inaan isaqbalnoon wada noolaan insha allahu tacaala canshuuraha oo iyagana aan rabno keliya maaha inaan canshuurta bixiya dhahnee muwaadanka in la hor keena hadduu canshuur bixiyo muxuu helayaa hadduusan bixinna muxuu weynaya muxuusan helaynin canshuur iyo dowlad yaa horeeya canshuur iyo amni yaa horeeya canshuur iyo caafimaad yaa horeeya canshuur iyo waxbarasho yaa horeeya ma marka waddo la hagaajiyo meel kasta la dhisaa canshuurta bixinaynaa mise canshuurtaan bixinaynaa si waddo loo dhiso wax loo hagaajiyo insha allahu tacala marka doodahaasaan abuuri doonaa iyadana dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka mid ka mida waxyaabahan ogaanay waxaa ka mid a in dadka soomaaliyeed oo boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay dhalinyaro yihiin in badan oo ka midihi inaysan aqoon badan u lahayn ama xog badan aysan ka haynin qawaaniinta uu dalkani leeyahay iyo shuruucda uu ku dhisan yahay taasina ay keento in dembiye badan ay dhacaan ama dad badan inay xuquuqdooda waayaan ama dad badan inay goobaha sharciga aadi waayaan yacni qofku maba yaqaano haddii lagu xadgudbo maxaa u furan qodobkee xuquuqdiisa iyo iyo iyo shuruucdiisa iyo waxa uu mudan yahay xaggee ku taalla marka taasna insha allahu tacaala waa bari doonaa federaaleynta oo ah hanaan nagu cusub in iyadana doodo iyo wadahadal laga furo oo dadka soomaaliyeed la baro la baro markaan leeyahay waxaan mar kale ku celinaya uma jeedno dadkan annaga waxu meerino culummo iyo khubaro dadka ka aqoon badan ma nihin waxaan abuuraynaa maslixii lagu wada hadli lahaa doorashooyinka ayaa iyaguna muhiima oo ah wax dad badan oo maaragtay bulshada boqolkii toddobaatan iyo shanka laga yaabo inaysan ka qayb gelin ama weligood arkin intii ka qayb gashana inay maaragtay ay gaboobeen ama xitaa inta joogtay in sistamkii adduunku waagaas u noolaa sistem ka duwan loo nool yaha maanta dhiirigelinta afka iyo dhaqanka oo ah waxyaabaha muhiimkaa oo isku kaanahaya iyadana ma raba insha allah inaan ku dheeraado ciidamada iyo muujinta dowrkooda arrintan waxaan u soo qaadanaga dhignay waxaan aragnay marar badan oo aan ogaanay intaan daraasada iyo xog ururinta ku jirnay in dad badan siyaasadda iyo ciidamadu isaga qaldan yihiin inaysan kala saarneen maxaa u dhexeeya askariga iyo hogaamiyaha ama askariga iyo wasiirka ama askariga iyo xildhibaanka ama askariga iyo guddoomiyaha farqiga u dhexeeya muxuu yahay doorka askarigu muxuu yahay kama hadlayno askarigu ma askari akhlaaq lahaa mise waa askari aan akhlaaq lahayn mise mushaar u haystaa mise qori ma haysta kama hadlayno laakiin askari muxuu nooga dhigan yahay haddaan muwaadiniin soomaaliyeedna muxuu dalka uga dhigan yahay marka iyo doorka ay leeyihiin mararka qaarkood waa qadiyado oo aada isugu qasan oo aad moodo in qofku isagoo jidka socda yacni mararka qaarkood hadduu siyaasi caro u qabo inuusan ka ilaali karin askariga wadada taagan ee amniga sugaya marka maaha sidaana annaga nala fiican iyo sidaana nala fiican maaha laakiin waa arrin aan ku qanacnay inay tahay arrin uu mugdi ku jiro oo u baahan in mugdiga laga saaro waxaa jira marka halkudhegiyo iyo erayo dad badani ay ku taliyeen intii daraasadu socotay qaar badan afkooda ka soo baxay in badanoo ka mida ereyadan curintooda annaga ma lihin qaarna horey u jireen qaarna hadday jiraan laakiin waa fariimo aan rabno in far waaweyn lagu qoro oo ay noqdaan sloganis ay dadka soomaaliyeed muxuu ahaa wada leeyihiin maxaa ka mid a hal dal hal calan iyo hal ummad oo midaysan mabda laga duuli kara inay noqoto oo la dhihi karo qofka soomaaligaa intaas horta meelma kuu taallaa inta hoosteeda ku noolow intaas hoosteeda wax ku badbedel laakiin intaasa ka gudbin sababto waa wixii naga dhexeeyey oo aan wada lahayn qarannimo iyo dowladnimo ayaana deeqda wax kaleona deeqoon ku wada joogi karnaoo badan inaysan jirin yacni waa fariimihii muxuu aha dadka ka yimid walaalnimo waa door guusha dantaadu waxay ku jirtaa danta guud muxuu ahaa nabad iyo nolol ereygan ma maaragtay waa waad la socotaan laakiin nuxurka annagu meesha aan u soo gelinay dad badan uga hadleen waxay tahay wuxuu koobayaa waxa aan raadinayno o dhan inaan nabadna helno nololna helno muxuu ahaa siyaasad horu socod ah ayaan muxuu ahaa u baahannahay waa halkudhegyo noocaasa maqaamkeenna caalamka dugsimada qabyaaleed waxay dumisa mooyaane diinteenna islaamku waa nasteexo cadaalad baa ina wada deeqda dastuur qaran waxna kala haga inay jiraan iyo sharci iyo meel qof kasta iska dhex arko xuquuqdiisu muxuu ahaa ay ku jirto marka ballanteenna waa wax soo saar iyo arrimo lamida iyo yani ereyadan oo dhan waa ereyo ka yimid intaan ku jirnay muxuu ahaa daraasadda qaarkoodna intaan dad oo qubaraa u dhiibnay ay isku dayeen inay ku soo uruuriyaan toban kun ama shan kun oo eray wixii lagu sheegi lahaa inay isku dayaan inay hal eray isugu keenaan halkan waxaan ku sheegi doonaa insha allah gabagabadaan joognaa sideen rabnaa maxaan rabnaa inaan isticmaalno oo dadka maaragta muxuu ah ku gaarsiino qaybaha kala duwan noocyada kala duwan ee warbaahinta ayaad halkan ka arkaysaan iyo warbaahinta casriga ah ee maanta dadkeennu ay maaragta weliba kuwa dadka inta badan da-doodu ay weyn tahay waa dad wax og oo xaaladahan wax badan oo xog badan ka haysta laakiin dadka aniga facayga ah maaragta iyo kuwa iga sii yaryar haddaan xitaa aqoon leenaan jaamacada ka baxnay dhismihii dowladnimada iyo waxaan ka hadlaynay wax su'aalo badan inooga jiraan weye marka social media iyo waxa la xiriira ayaa insha allahu tacaala lagu gudbin doonaa tabeerkaal iyo qaybahaasoo dhan iyagana lagu muxuu ahaa lagu gudbin doonaa aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa waa mahadsantihiin